in ka badan shan boqol oo qoys oo ku nool kaamnasteexo ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay wajahayaan xaalad bini'aadinimo waxa ayna dadkan kasoo barakaceen abaarihii dalka dhowaan ku dhiftay iyo sidoo kale colaadaha ka jira dalka waxa ay dowladda soomaaliya dowlad goboleedka hirshabelle iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen in gargaar deg dega la soo gaaro hoolkaan deganahay sida xali roobka asnoo u dhacay babalaan kasoo barakacnay hadda xali sidan ciyaalkan baan haystaa waxaa nooga daran waxaan rabnaa dowladda inayna caawiso oyga degan saanan buu u dhibaataysana saanan buu u rafaadsana saanan buu xakaarsanyahay xal roobkan wuu korda-ay ageenka gelina waabo saanaasba dharkii dhulka naagayaalyaalad u jeedaa xali roobka waa nagu da-ay waa u jeedinaya inay bacyi hataa naga dudumen waa u jeediin mideeda kale maxay aheyday saan biyobaxadii u galni kasoo saanaanba wiila dayactir helinsay joodarayaashii iyo calalihii dharkii aan meesha aaga dhex tagnay meeshaan ku tiim baa la yidhaahdaa aan weli dhayacii aan weli ku jirnaaba weli kama bixin ilaahaa naga saari karaa magaaladii waa shaqo beeshi waxaan cunno maxay aheyday bacyo inkee ma haysano gurigaas xaalis waakaasa roobkaa nagu soo deg dowladda waxaan ka codsanaynaa maxay aheyday gargaaro degdeg e etoobiya aan kasoo qaxna shabeelle waxaan deganaya kaamnisteexo roobkii xala da-ay calalihii waa kusoo warwaran yihiinbo wixii raashinoo ilmaha ay noogu aalleen oo aabbooyinkana murqumaal ay noogu keeneen xalay aaday naaga qoceen bacyo ma haysanno hooy ma haysanno hooy ma haysanno raashiin ma haysanno bac ma haysanno carrada dhan saasay iskayaga xun tahay qaarkan ilaaha keene
kaamkan tirada guud oo ku nool waa afar boqol iyo toddobaatan oo ka kala yimid meelo kala duwan xooggoodase ka yimid etoobiya ruufahaasta waxaa ka mid eh hooygoodoo xun biyo iyo roob iyo dhibaato aan yareen ayaa haysata xalidaa u dambaysa biyaha dhabarkayga daadsan waad u jeediin biyahaas oo xali hataa aqallada qaar dhibaato u geestay dhibaato badan u geestay dadka qaar inkay alaab xitaa ma haystaan beledweyneha ayaa ka mid a magaalooyinka waaweyn ay ku yaalaan xeryo barakaco fara badan kuwaas oo hoy u ah dad ka soo barakacay abaaraha dalka ka jira iyo sidoo kale colaadaha